إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جزاء الله خيرا شيخنا الشيخ شيخ عثمان كنت و ومارتي يعني تواضع يسويه يسوي دوينتيسا marka allah khayr siiyo oo dhammaanteen lagu kulmiyo jannadiisa iyo raxmadiisa runtii waxaan islahaa mawduuc ku saabsan bal qur-aanka la akrinayo tafsiirka la akrinayo iyo axaadiis la dhegaysanhayo iyo khayrka faraha badan oo ka socda magaaladan iyo meelo kaleba maxaa loola jeedaa xaggee loo socdaa waxaa la raadinayaa maxay yihiin insaanku waa caaqil caqli buu leeyahay wuxuu samaynayana ujeedo ayaa ka dambaysa marka khayrkan iyo maaragtay duruustan la akrinhayo in qofku uu fahamsan yahay waxa uu ka rabo maxay yihiin maxaan doonaynaa annagu nolosheenna aan nool nahay oo ilaahi subxaanau watacaala uuna siiyey xaggee baan aadnaa awood baan leenahay dhaqaalaan haysanaa maskax baan leenahay waxa ilaahayna siiyey oo awood ah xaggee baan gelinaa hadda masaajidkaa imaanaysaa bacda maqrib ilaa cishaha baa fadhinaysaa kadib way iska baxaysaa salaadbaa tukanaysaa subaxa iyo duhurka iyo casarka maqribka cishaha waxay kaa qaadanaysaa aa waktiga marka noloshaadii inteeda badan meesha ku baxaysa waa xaggee cimrigaada intiisa badan cidda qaadatay waa cidma arrimahaasoo dhan si loo saxo oo bani aadamku ay u yeeshaan ujeedo sax ah ay u yeeshaan meel yool ah ama hadaf ah oo awooddooda ay iskugu geeyaan ayaa loo jeedaa qur-aankan la akrinhayo tafsiirkan axaadiistan waxaa weeye si laguu baro wixii aad dooni lahayd ilaahi subxaana wa tacaala waa naxariis badan yahay waxaa ka mida naxariistiisa in uu awooddeenna iyo waxa uuna siiyey oo cimri ah oo maskax ah oo maal ah oo wixii kalaba ah in meel fiican inaan gasano inuu ilaahay subxaana wa tacaala noogu talagalay oo ilaahay uu naga kaalmaynayo waana midda ilaahay uu nebiyaasha u soo diray uu rasuullada u soo diray uu kutubada u soo dejiyey in dadka loo sheego war wakti baa haysataan awood baa leedihiin cumru baa leedihiin marka halkaa ha la aado halka la aadayaa waa xaggee meesha la aadayaa waxaa weeye in ilaahay subxaanahu wa tacaala la raaligeliyo si jannadiisa loo helo bani aadamku iskuma khilaafsana inay raadinhayaan nolol fiican waa la isku raacsan yahay bani aadamka oo dhan muslim iyo gaal waxay isku waafaqsan yihiin in la raadiyo nolol fiican laakiin waxaa la isku khilaafsan yahay xaggee laga raadinayaa seefta loo raadinayaa baa la isku khilaafsan yahay gaaladu waxay leeyihiin annagu nolosha fiican oo aan raadinayno adduunkan baan ka soo saaraynaa bay leeyihiin ilaa haddana waxay noo hayaan ama laftooda isku hayaan ma jirto oo noloshii bini aadamka waa la hagaajin la'yahay si kastoo la yeelay dadkii waa dhimanayaan war hadda haddaad nolosha hagaajinaysaan geedkan dhimashada la yidhaaho oo mawdka la yidhaaho maa naga xallisaan inta mawdka xal loo la'yahay nolosha adduunka ma hagaagayso si kastoo la yeelay dadki waa dhimanayaan qofkii si u dadaalayo u dadaalayo u dadaalayo si u noolaan lahaa u raadinayo u kallahahayo wax u cunahayo isku daaweynhayo ilaa akhirihii waxaa kugu xigta ninkii hebel ahaa waa dhintay baa kugu xigta waxaa ula jeedaa macnaha nolosha adduunka si kasta oo meelo soke laga naasnaasho oo meelo soke xoogaa laga qurqurxiyo oo waxyaalo soke xoogaa lagu dardaro maadaama ay dhimasho ku dambaynayso wax kastoo la sameeyaa qiimo ma laha nolosha waxa la cunahayo waa la hagaajin karaa waa la macayn karaa waa la maaragta waa la carfin karaa soo garamaysid oo haddii makhaayadaha la tago intaasoo nooc oo kalluun ah intaasoo nooc oo hilib ah intaasoo nooc oo maaragtay baasto ah ayaa lagu sheegayaa oo kala nooc nooca waa la carfinayaa waa la macaynayaa laakiin waxaa haddii la cuno siday noqonayaan ma la bedeli karaa talama la garta haddii cuntadii macaanid la cuno oo caloosha ay gasho siday isku bedelayso iyo meeshay ku dambaynayso xal ma loo heli karaa xal looma heli karo wixii macaanaa oo carfahayey oo hadda aada cuntay siday noqonayaan siday noqon hayaanna muslim iyo gaal xal waa loo waayay maxaa yeelay allaha adduunka abuuray ayaa sidaa ugu talagalay lagamana bedeli karo si kastoo adduunkan loo hagaajiyo oo guryaha loo qurxiyo oo maaragtay maasha allah maxaanku iraha beeraha iyo maaragtay guriga beer baa ku taalla waxaa ku taalla jardiino baa anigu niraaha meelaheenna gurigii waa la hagaajiyey baryihii hore oo reer baadiyaha la ahaa dadku markay yani xaajo gudanayaan baadiyaha la aadi jiray inta xoogaa biyaa la qaato soo maa kadib markii la degay magaalooyinka waxaa dhacday in guriga agtiisa ama inta dayrka ah laga dhisto meel lagu xaajo guto oo masquul la yidhaha mas-uuli la yidhaha waxaana lakugu bishaareeyey war waa la ilbaxayoo guryihii hab cusub baa loo dhisayoo soo garamaysid geedii awal bannaanka taalay oo lagu xaajo gudanayay inta la soo dhoweeyey ayaa sariirta agteeda ayaa laguu soo dhigay waa horumar soo maaha horumar weeye maxaa yeele awal baadiya la aadi jiray halkaas baa lagu xaajo gudan jiray hadda xaajo gudashadii iyo wixii maaragtay maxaa aan fiicnayn oo najaasada ahaa oo la iska dahirhayey inta la soo dhoweeyey oo sariirta agteeda la dhigtay ayaa waxaa lagu qanacsan yahay in horumar la gaaray waa lagu qanacsan yahay waxaan ka wadaa macnaha noloshu si kasta oo loo qurxiyo oo loo hagaajiyo sidaas bay u qasan tahay marnaba waxaas ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay lagama baabi'in karo nolosha noocaasa oo sidaas u liidata oo markay sii horumartaba sii foolxumaanaysa ayaa bani aadamkii waxay ka dhiganayaan ujeeddada ay u nool yihiin bay ka dhiganayaan aan isweydiino su-aal maxaa u nooshahay maxaa u nooshahay maxaa rabtaa ma garanaysa jawaabteeda maxaa yeelay isma aadan weydiin baa laga yaabaa oo marra waa yarayd oo caqla isku weydiisid ma lahayn markaa weynaatana oo waxgaratana dadkii yaacahayey baa la ayaa la yaacday markaa yarayd waa yarayd tafkiir iyo maxaan rabaa iyo maxaan doonayaa iyo inaad ka fakertid awoodeeda xagga caqliga ma lahayn markii xoogaa wax garatana daadkiiba ku qaaday daadka socda oo waxa yaacahaya iskuul baa loo yaacaya waxbarasha la aadahaya suuqa la aadayaa waa la soo xamaalanhayaa dadkii waa kalahahayaan marka haddee goor la fakeraba maba la helin adoo marka dadka yaacaya la yaacahaya ayaa dhimanaysaa oo weli xataa aan isweydiinin talow maxaan rabaa waxaan raadinayaa maxay yihiin waxa aad raadinaysaa waa wax kugu beeran oo si automatic ah ayaa u raadinaysa automatical adoo xataa aan fakerin baa iska raadinaysaa waxaas maxaa la yidhaahaa waxaas waxaa la yidhaahaa xublbaqaa inaad jirtid inaad jirtid baa rabtaa xubbulbaqaa inaad noolaatid baa rabtaa marka inaad noolaatid adoo raba raadinta marka nolosha wax u baahan fakeritaan u baahan maaha wax caqli u baahan maaha wax u baahan inta laga fakero in meel loo fadhiisto maaha talow ma raadshaa inaad noolaado mase waa iska dhaafaa weligaa ma tiri ma oranaysid maxaa yeelay waa shay kugu abuuranoo adigoo xataa fakarin baa iska aadaysaaba xayawaanaadkaa raadiya xayawaanaadka waa raadiyaan ariga iyo lo-da iyo maaragtay subax waa ayaga foofo oo soo daaqa maxay u daaqahayaan maxay rabaan ma yaqaanaan waxay rabaan mase waa yaqaanaan xoolaha daaqaya maxay u daaqahayaan ma garanayaan waxaa weeye waxaa ku abuuran inay jiraan oo noolaadaan baa ku abuuran marka say u noolaan lahaayeen falankeed baa lagu jiraa waxbay daaqahayaan biyay cabahayaan hadday arkaan wax halis ku ah noloshooda sida bahlada maaragtay soo ka yaaci mahayaan waa ka yaacayaan yaa u sheegay waa ku abuuran tahay inay nolosha waardiyeystaan baa ku abuuranoo say u noolaan lahaayeen bay raadinayaan wixii noloshooda ka hor imaanhayana inay ka cararaan oo si ka yeelaan baa ku abuuran insaanku waa noocaas cunugu markuu dhasho waxa ma yaqaano laakiin inuu noolaado waa ku abuuran tahay waa isaga naaska hooyadiis buu jaqahayaa ama nuugahayaa yaa u sheegay ma yaqaano qofkan waxay tahay ma yaqaano qofkan ma garanaayo wuxuu nuugayaa jaqayaa waxay yihiin ma u garanayo waxaan u cabayaa waxay yihiin ma yaqaano laakiin waa raadinayaa hadduu waayana waa ooyahayaa ilaa la siiyo ma aamusahayo muxuu raadinayaa nolol buu raadinayaa si uu noolaan lahaa ayuu raadinayaa aduu markaa weyn tahay ood caqli yeelatid waa fahamsan tahay inaad noolaatid waxbaa cunaysaa waxbaa cabaysaa waa shaqaysanaysaa si aadan u dhimanin garamaysid haddii xanuunsatid dhakhtar baa aadaysaa soo okay maaha waa sax markii xataa adoo jiifa aan waxba ogeyn inaad noolaatid waa kugu beeran tahay wax kastoo halis ku ah noloshaadana waa ka cararaysaa masalan qofka jiifa haddii la qanjaruufto ama cirbad lagu mudo gacanta looga mudo muxuu samaynayaa qofkii gacantuu la cararayaa isagoo jiifa weeye marka noloshaan baa waardiyeynaysaa sidii aad u noolaan lahayd ayaa kugu qafilan waa kugu korgoraysa ayadaa u kallahaysaa ayadaa u shaqaynaysaa laakiin mushkilaa jirto waa tii aan soo hormariyey oo ah war hadday noloshii aan raadinaynay oo in aan noolaano waatan ugu maaragtay korgoraysan oo lagu qafilan soo garanmaysid laakiin khabar baa khabar baa soo yeeray khabarkaasoo ah in aan la noolaanayn baa soo yeertay in la dhimanayo ayaa wehelisa wixiina waa raadinaysaa waa ku dadaalaysaa haddana waxaad hubtaa boqolkiiba boqol dadaalkaagaasi inuu soo afjarmahayo baad hubtaa soo cajiib maaha qof wax mustaxiil ah raadinaya wax mustaxiil ah oo muslim iyo gaalaba inaysan suuragal ahayn lasoo hubiyey oo inaad ah jirtid inaad jirtid oo aad noolaatid oo aad iska noolaatid wax jiri kara ma aha mustaxiil weeye waa la soo hubiyey muslim iyo gaal way isku raaceen maca daalika waa la raadinayaa marka xagee wax ka jiraan hadda ayaga gaalo waa la gartay oo ayagu hadde waaba gaalo oo ayagu waxaan macquul ahayn oo aan jirin inay raadiyaan baciid maba ahaba gaalada waa gaal laakiin dadkii muslimiinta ahaa in ay wax mustaxiil ah raadiyaan wax wax aan macquul ahayn inay raadiyaan arrinkaas ma talo fiican ba talo fiican maaha marka maadaamaysan talo fiican ahayn oo shay mustaxiil ah in awoodda laiskugu geeyo oo wakhtigaagii iyo fakarkaagii sida loo kalahayo subxii galabtii loo soo noqonhayo laga sheekaysanhayo la yska waraysanhayo xataa qofka xataa jiifaahi uu ku riyoonayo soo garamaysid waxa noocaasa haddana aan suuragalka ahayn oo aan macquulka ahayn oo mustaxiilka ah soo in xal loo helo maaha in xal loo helo soo maaha waa in xal loo helaa wa ilaa dadaal socda oo ku dhammaanhaya wax mustaxiil ihi waxaas in laga joogsado weeye intay goorgoor tahay si marka arrinkaas loo saxo oo bani aadamka looga saaro jiritaankan aan jiraynin uu raadinayo jiritaan aan jiraynin buu raadinayaa marka si looga saxo ayaa waxaa la leeyahay war jiritaan aan jirin ha raadine jiritaan jiri kara raadi aan ku celin jiritaan aan jirayn ha raadinin waa midka adduunka in adduunkaan la jiro la joogaahay wax jiri kara ma ah marka haisku lugoyn waa maxaan sameeyaa jiritaan jiri kara raadi kaasoo ah in ilaahay la raaligeliyo oo jannadiisii la galo oo halkaas lagu waaro kaasaa xal ah xal kale ma jiro haddii aad aad daba haddaad daba socotid fikradda ah adduunkan baan anigu waxaan rabo halkaan baan ka helayaa waa sida gaaladu maaragtay lagu maaweelinayaan waxaad rabtaan halkaan baa laga helayaa oo maxaa ka mid ah hadde waa laydin bishaareeyey oo cudurradii jiri jiray cudur hebel waa la maaragtay maaratay dabargooy cudur hebel waa la dabargooy cudur hebel waa la dabargooy warka noocaasa waa la maqlaa soomaa waa la maqlaa anugu malihi yaa cudurrada la dabargoyni laakiin cudurrada la dabargoynayaa ma sixi karaan arrinkan arrinka ah qofkii inuu dhimanayo ma sixi karaan oo si kastoo cudurka loo dabargooyo qofka waa dhimanaya kii dhinta weeyaan dhakhtarka iyo dhakhaatiirta allaha khayr siiyo waa noo dadaalayaan shaqadooda waa taageersannahay laakiin xal dhimashada xal looma hayo waxaa ka sokeeyaahi waa shay iska kumeel gaara weeye qofka waa jiraday waa la daaweeyey wuu jiraday waa la daaweeyey wuu jiraday waa la daaweeyey wuu dambaysta maxaa dhacaya waa dhimanayaa marka dhimashadaas maadaama aan xal loo haynin marka waa laga fakeraa marka maxaan kaloo samaynaa waxaan samayn karno oo macquulka ah waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala in la raaligeliyo ayaa macquul ah oo maxaa lagu lelahayaa waxaa lagu lelahayaa waaritaanka aad raadinaysid halkaas ku jiraa waaritaanka aad raadinaysid oo kuu qafilan oo u kallahaysid oo adoo cunug yar ah aa naaska hooyada u jaqaysay adoo jiifa gacanta alle cararaysay waaritaanka kugu abuuran kugu jira meesha laga helahayaay aakhiro weeye adduunkan maaha markaa su-aal baa imaanaysa oo hadda ilaahay waa naxariis badan yahay waana khayr badan yahay meeshaan adduunkaah annagoo adduun jecelnahay ilaahay meeshaan adduunkaah waaritaan maa nagu siiyo qofka odhan kara moogta hadda waxbaan haysanaaye hadda nolol baan haysanaaye ilaahay middaan aan haysanno maa noo barakeeyo soo garamaysid ayada maa la waariyo oo haddii la waariyo maxaad ka helaysaa soo duqoobi maysid haddii xataa aan duqoobin adduunkan dhexdiisa raaxada taalla maxay tahay waxaa cunaysaa waa meeqa haddii maanta makhaayad lagu geeyo adoo gaajoon waxaad cunaysaa maxay yihiin waa saxan bariisa ama waxa meeshan la yihaaho maar baan ku arka la yidhaha haafeyn waxa la yidhaha jira haafeynkaasaa cunaysaa maxaan ku lahaa waxaa ka horayn karaa bakeeri maraq ah ayaa ka horayn kara soo garamaysid xoogaa biyaha cabbaysaa waaba taagan tahayba meel kalo wax lagu shubo maba kuu soo harinba hadda marka intaas inaad kus ku noolaatid ku waartid maxay qiimaha leedahay qiima ma laha haddii jirkan la waariyo jirkaani jir hataa hataa raaxaysan kara ma ah ma raaxaysan karo waxaa ma cuni karo waxaa ma cabbi karo wuxuu qaban kara ma laha haafeen baa ku filan galaas biyaha ku filan ilaah subxaana wa tacaala wuxuu rabaa in aan ku waarno annagoo raaxaysan karna buu ilaahay rabaa oo jirkan ebarkiisa ah oo miskiinka ah waxba aan qaadi karin oo wuxuu cuno calooshu ay ka dibirinayaan ma garatay oo qofku war maanta hilib iyo xoogaha baruura ayaa igu maqane bal bibsikoola kookoola ma garatay aad kala dejiya odhanaysay i raadiye haddii baruurti cuntid waa ku xanuunsanaysaa oo hadda waxaaba jira maaragtay dhakhaatiirtiibaba nooga dartayba iska ilaasha baruurtahay iska jira baruurta oo maxaa jira wax kristool la yidhah kristool miyaa la yidhaha ayaa jira dhiikar baa laga qaadahaya beerkaa ku bararahaya wadnahaa ku istaagahaya waxaa lama cun kare marka haddii halkaa la joogo aan baruurtana la cuni karin ma rabtaan haddii adduunka lagu waarahayo baruur la-aan iyo hilib la-aan waxa la rabi kara maaha anagu baruur baan rabnaa soo maa in baruurta la cunaan rabnaa oo aan laga qaadaynin maaragtay beerkusi ku bararanin baan rabnaa wadnuhu ku istaagayn baan rabnaa taasna jannadaa laga helayaa adduunka baruurtiisa karstrool bay leedahay beer barar bay leedahay wadna istaag bay leedahay intaa ka horaysana masquulay u baahan tahay soo maaha mas-uuli miyaa la yidhaha soosuumisha maaha inta ka horaysana intaan beerbararka la gaarin oo wadna istaaga la gaarin soosuuli looma baahna soo masquul looma baahna nolosha noocaasoo masquul sariirtaada aad ku jiibtid iyo meesha aad ku xajgudanaysaan ay maaragtay ag taallo nolosha noocaas ilaahay wuxuu leeyahay nolol maa waxas kasoo taga meesha buu ilaahay leeyahy waxa noocaasi ku meelgaar ku meelgaar bay ahaan karaan laakiin nolol ma ahaan karaan ku meelgaar ahaan waa lagu meelgaari karaa halkaana ku qabee halkaana ku xaajo gudo ku meelgaar bay ahaan kartaa laakiin nolol nadiif ah oo qof muslim oo ilaahay subxaana wa tacaala rumaysan nebiyaashii fadliga badnaa nolol u qalanta noloshaasi ma aha marka jirkan ebarkiisa ah oo aan waxba cuni karin waxba cabbi karin oo mususha u baahan haddii la waariyo muxuu heli karaa waxaa ma heli karo marka in jirkan la bedelo baa loo baahan yahay oo loo bedelo jir aan saxaroonayn oo aan kaadinayn oo aan xaakoonaynin oo aan beer ku bararaynin oo wadnuhu istaagaynin jirka noocaasa loo baahan yahay jirkaasina waa kee waa jirka ahlu jannaha aakhiro la siinaya weey hadda qofka noogu dheer meequu maaragtay jeedaa waxaa maanayaa maaqa adigu laba mitir ka suqa laba mitir ama mitir iyo sagaashan garanaysa wax kasta uu yahay si kasta u ballaaran yahay waa saaxiibu haafin weey laakiin markii la tago aakhiro oo dadka muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala uu jannada gelinayo qof dhirir badan oo ballar badan dhirirkiisu meeqa weeye siday axaadiista a ku qaadateen waxa weeyaan situuna diraacan lixdan dhudhun taqriiban meeqa mitir weeye waxaan filayaa labaatan iyo shan mitir ama soddon mitir qofjeeda weeye soddon mitir baa jeeda qofka noocaas waxa deeqahayaa maxay kula yihiin inta boqol qof boqol nin intay cuntuu cunahaya soo raaxo ma boqol nin intay cabtuu cabbahaya boqol nin intay raaxaysato dumarka midhaha maaragtay da raaxaysan oo kale buu raaxaysanaya marka nolosha noocaasoo raaxada leh baa ilaahi subxaana watacaala nala rabaa nolosha adduunka raaxadeeda alxamdu lilahi waxaa ka mida jiifkaa ka mid ah in la siixdo so raaxo maaha raaxo weeye waa raaxo jiifku laakiin adduunkan buu raaxo yahay jiifku maxaa yeelay adoo bistaa aho daalan oo maskaxku soo wareertay oo bistaa imaanaysa marka waa seexanaysa seexashadaas raaxo adduunka weeye laakiin markii akhira tago oo la galo jannada hurdada noocaasa oo adduunka raaxada ahayd aakhiro looma baahna inaad seexatid oo dhowr saacaa seexatid oo halkaas cabbitaankii iyo cunitaankii kugu dhaafo lama rabo soo jeed baa layskaga bixinayaaba si aadan marnaba yacni raaxadaasi waxaas wax yar oo kaa mashquuliya ayaa lagu diidan yahay marka raaxo joogto ah oo aan kala go' lahayn oo hurda mashquulinaynin oo wax kala mashquulinaynin ayaa lagu siinaya marka arrinka noocaasa inuu noo ahaado meeshaan u soconno baa loo baahan yahay adduunkan qofka xataa wax fiican la siiyo alxamdulilah caafimaad la siiyo lacag la siiyo caruur la siiyaay adduunkan waa adduunkaas weeye sidii lagu talagalay ma dhaafi karo siduu yahay buu iska ahaanayaa waa la dhimanayaa waa la jiranhayaa magaratay kii caruur dhalaa wuxuu ka fakarayaa cunugu admu kaa xanuunsadaa cunuga maxaa siisa maxaa la siinayaa iskoolkoodii ilaa akhirihii kii kale muxuu leeyahay caruur baan rabaa war kii haya carruurtaada baa maaragtay mushkilo ku haysa oo ka fakarahaya meeshuu geyn lahaaye iyo masa iyo masaariiftoodii iyo waxoodii iyo caafimaadkoodii adiga aan lahayn adna iska joogtaa maya maya carruur baan rabaa buu ka oranaya marka nicmada adduun waxaa weeye haddaan lahaynna waa raadinaysaa haddaa haysidna ma dhammaystirna oo waa qaylinaysaa dadka kan faqiirka waa qaylinayaa kan maalka haystaa waa qaylinhayaa midka la xukumaa waa eed sheeganayaa midka wax xukumaa waa eed sheeganayaa dhammaanteen waa wada qaylinaynaa maxaa yeelay adduunkaani meel dhammaystiran ma ahaan karo marka waxa dhammaystiran xagga ilaahay bay jiraan waxa lagu gaarayaana waa ilaahay subxaana wa tacaala oo la raaligeliyo marka ujeeddadaada aada u nooshahay aad ka fakaraysid oo xoolahaaga aad gelinaysid oo waktigaaga aad gelinaysid oo maskaxdaada iyo fakarkaaga aad gelinaysid waa inay ahaataa sidee ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ku raaligelisaa si aad u heshid jiritaanka jiraya si aad u heshid nolosha aan dhimashada lahayn si aad u heshid nolosha aan cudurka lahayn saa u heshid nolosha aan beerbararka lahayn wadna istaaga lahayn saa u heshid nolosha aan suuliga lahayn saa u heshid wa ilaa haddii kale waxaa weeye oo noloshaan aan isku soo xirno waan sharaf dhacaynaa waan khasaaraynaa maxaa yeelay wax aan suuragal ahayn baan raadinaynaa بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة قابا أو تقانين waxay tilmaamaysaa dadku inay khasaara hayaan ilaa dadka muuminiinta maahane sababtu maxay tahay haddii lasoo koobo waxaa weeye dadku waxa ay raadinhayaan oo jiritaanka aan jirayna soo khasaaro maaha khasaaro wey waa khasaarayaan qof u nool inuu noolaado aanan noolaanaynin ka waran adig aan ku cesho qof u nool inuu noolaado aanan noolaanaynin soo khasaaro maaha khasaaro wey haddii cimrigaagii iyo awooddaadii aad gelisid inaad noolaatid aadan noolaanaynin waa khasaaro marka khasaarada noocaas oo kale waxaa ka badbaadaya waxaa weeye waa dadka iimaanka leh oo camalka saalixa samaynhaya oo waxa waxa macquulka ah raadinaya oo ah in ilaahay subxaana wa tacaala ay raaligeliyaan kuwaas ma khasaarayaan sababtoo ah wax macquul ay raadinayaan waana helayaan waxaa khasaaray qofka raadinaya waxaan macquulka ahayn ayaa khasaarahay waxa macquulka marka waa waaritaanka aakhiro ah waxaa lagu helayaa iimaankaas weeye camalka saalixa weeye waxaa lagu soo koobi karaa waxaa loo yaqaano ataskiya ataskiya in la isdahiro in la isnadiifiyo oo see la samaynayaa qalbigaaga nadiifi caqiidada nadiifi camalkaaga nadiifi akhlaaqdaada nadiifi mucaamaladaada nadiifi ataskiya ilahi subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay in nabigiisa sal alla alay slam nabi maxamed uu usoo diray in uu dadka nadiifiyo in uu dadka yah anuu waa aadayaa buu yidhi waa kusoo quusanaya kii wuxuu yidhi ana waa ku raacahayaayo waa kuhoosu quusanayaa buu yidhi marka wax laga quustay oo la hubo in laga quustay ayaan dhammaanteen waxaan leenahay waan kugula soo quusanaya war awowgaa quusay oo aabbahaa quusay oo ayeeyo dhimatay oo dadkii baaba oo adduunkan lama hagaajin karo oo adduunkan wax laga qaban karaa ma jiraan war alma aakhira isku diyaarinaa war adduunkan iyo balan kusoo quusanno xoogaa gaalaha maaragta wax sheegayoo waxay yidhaaheen cuduradii waa la ciribtiray bay yidhaaheen waxaan dhegaystay raadiyo ka dhegaystay qolo odhanaysa qarnigii dhammaaday qarnigii labaatanaad oo dhammaaday xoogaa xoogaa dib u dhac ahaa jiray meeshii loo baahnaa lama gaarin laakiin qarniga koo iyo labaatanaad waxaan isku dayaynaa in dadka cimrigeedu in dadka cimrigiisa aan ku ciriirino boqol iyo labaatan meelahaas baan isku dayaynaa bu yidhaahay war gaalo wey si fikryaan fiiri waxay la tahay ayagu in ay awoodooda ku samaysan karaan waaritaan qarnigii labaatanka dadku toddobaatan siddeetan baa la ahaa sagaashan baa la gaarahayay qofkiiba boqol gaaraaba qof wuxuu ahaa saasaqi miatiraaan ayuu iska ahaayo iska kharafay buu iska noqonayaa laakiin qarniga ko iyo labaatanaad bishaaraa jirto boqol iyo labaatan meelahaas ayaan ku ciriirinaynaa dadka cimrigooda yaraaheen oo cudurradii halista ahaa si aayar aayarah ayaa looga takhallusuhayaayo maaragtay loo ciribtirahayaa marka saasa lasoo sheegay armaan kusoo quusanaa ma kusoo quusanaa grmid marka warka noocaas oo iska dhalanteedka ah oo aan kugula soo quusto ah aan kugula soo quusto warka noocaasa oo dhalanteedka ah waxna anfacaya maaha nolosha fiican aan raadino ilaahi subxaana wa tacaala aan aan ridahiisa ka fakarno nabiga sala allahu alayhi wasalam markii ilaahay soo diray dadkii saxaabada ahaa oo carabta ahaay oo gaalada iska ahaa oo hadda maxay meesha ku hayaanba waxay meesha ku hayaan ma laha waxay tiigsanayaan oo fog ma jirto dadka noocaasa waa la bedelay bedelitaan cajiibah lagu sameeyey waa la dahiray waa la nadiifiyey dad waxaa laga dhigay ujeedo cajiib a leh oo aad iyo aad u qaali ah nolol waarta in aan helo so wax la yaab lamaa nolol waarta oo aan laga dhimanaynin oo aan cudur lahayn oo aan musqul lahayn suuli lahayn oo aan maaragtay berber lahayn oo aan maxaan ku raha buuq lahayn ma garamaysid ayaa jirta waana aadaynaa soo ma aadayno in sha allahu tacaala laakiin nolosha noocaasoo wanaagga ah oo waaritaanka leh waxaa noo diidan waa nafteena iyo shaydaankeena weeye shaydaanku waa ninkii aabbaheen aadam ka soo saaray jannada waa dhacday dhulkaa la yimid maxaa ku xiga shaydaan wuxuu leeyahay carruurtii aadamey meeshii jannada ahayd oo wanaagsanee lagu waarahayay anaa idin ka soo saaray haddana waxaa qorsho ii ah in ayna ku noqonin warkaa la fahmi waa laga soo baxay meeshii shaydaan wuxuu qorshaynayaa inaan lagu noqonin buu qorshaynayaa ilaahayna muxuu rabaa ilaahayna wuxuu leeyahy war soo noqda war meeshii aabbihiin deganaa oo jannada ahayd ku soo noqda oo nebiyaashaas raaca oo kutubadaas raaca war soo noqda shaydaanu wuxuu leeyahay war laysa noqonayn oo muxuu noo hayaa shaydaanku nolosha xunta adduunka ah in la sii joogo oo la joogo maa lagu baaba'o lagu cimri seego aakhirana naar la galo saas asag noo hayaa oo wuxuu leeyahay jannada lagu waarayo wanaag badan suwaa soo arkay mogta suwaa soo arkay wuuna yaqaanaa wuu soo arkay waana u yaqaanaa waxay tahay qiimaheedu yaqaanaa isagoo naxasdahaya ayuu naga soo saaray haddana wuxuu go'aansaday inaan lagu noqonin buu go'aansaday marka dadka marka waa laba qaybo dadku qayb mu'miniin ah oo go'aansaday inay noqdaan oo yidhi shaydaan beenta waan noqonaynaa isna uu leeyahay beentiin ma noqonaysaan dhag iyo dhag weli waa taaganta dagaalkii weli waa taagan yahay waa noqonaynaa iyo shaydaankaoo leh walle ma noqonaysaan waa la adimay qaar baa aaday intii odhanaysa waan noqonaynaa addinkay soo aadeen intii kale waa la heesay xaggay u yaaceen marka weli qorshaa socda dadkii noqonhayey oo shaydaanka la cartamahayey oo shaydaanka ka soo horjeeday qorshay leeyihiin oo ah inay nebiga sala allahu alay wasalam ku daydaan nebiga sala allahu alay wasalam iyo nimash ka horreeyey waa la soo saaray waa la soo diray ayagoo annagana kaalmaynaya maxay nagu kaalmaynayaan qorshihii noqoshada bay nagu kaalmaynayaan oo waxay leeyihiin war shaydaan baa idin baaba'shay oo idin siray ee kaalaya soo noqda waddadan soo raaca meeshii fiicnayd oo idinka soo saaray ayaan teginaya soo baxa soo baxa waayahay marka intii ajiibtay oo waayahay tidhi jidkaasay hayaan intii diidayna meelaha xun oo laga heesahayo oo maaragtay macaasida lagu hayo ayay ku yaacahayaan haddii la adimo dadka dad yar baa imaanaya laakiin haddii la yidhaaho maantay laba kooxood oo caalami ahaa banooni cayaaraysa haddii la yidhaaho oo la yidhaha isbartiimada ama maxaa la isku dimanaya meesha lagu cayaaro kubadda cagta cayaaro cajiibaha ka jirto laba tiim oo caalami ahoo midna talyaani yahay midna ingiriis yahay ayaa iskugu imaanay hadii la yidhaaho oo la yidhaaha tigidka lagu gelahayo lagu gelayaayo intaas oo lacaga weeye soo la aadi maayo dadba aadahaya oo maxay aadahayaan macsibay aadayaan oo macsida bilaash miyaa xataa bilaash maaha xataa maogta lacagaa bixinaysa waxaa cajiiba qof macsi gadanaya baa cajiiba qof inuu cunto gato cabitaan gato waa la gartay naftaa u baahan laakiin qof macsi ilaahay gadanayo jeebkiisa baarahaya hadduu waayana soo shaxaadahaya soo cajiib maaha waxaa la odhan karaa qofka macsida gadanayaa qof naarta gadanaya weeye war naartay baa la gelahayaaye tigidkuna maaragtay waa boqol doolare yaa diyaar ah dad baa la helaya naartii baa la gelayaa bilaashna ma aha tigid baa la goosanayaa intaas oo kun oo shirin weeye ha la yimaado dad baa soo aadahaya oo saf soo gelahaya oo weliba in in askar loo keeno kala celisa oo safka nadaamisa ayaa loo baahan doonaa soo maaha waxay adag tahay inaa aragteen dad shaneemooyinka maaragtay isku dilahayo oo la kala celinaayo oo la nadaaminaayo dad inaad aragteen meelaha xun isku laynaaya isbartiimooyinka adduunka waa la isku laayaa dad baa ku dhinta waa la isjiiraa marka dad shay macsi ah oo naar lagu gelayo aan laga celin karin oo booliis loo keenayo oo la garaacayo oo la isbuuranayo so wax la yaab la maaha sababto waa qofkaas qofkaas maskaxdiisii ayaa liidata waa qof shaydaanku maskax bedelay oo inaan la noqon qorshada ku jira qofka muuminka ahi markii uu nebiyaasha raaco oo qorshaha nebiyaasha uu ku biiro qofkaas indhihiisa ayaa fiiqmahaya baryahan m dhakaatiir baa samaynaya indhaha fiiqaa baa jira soo garamaysid ama indhaha nadiifiya sooma jiraan allah khayr siiyo barakeeyo laakiin qofka muuminkaa indhihiisa fiiqmaya ma arag qofka muuminkaa qalbigiisa fiiqmaya meesha fiiqidda u baahan oo in maaragtay xuubka saaran laga fiiqo u baahan indhaha waa tahay laakiin wax kasii muhiimsan qalbiga kasii muhiimsan meesha u baahan fiiqitaanka oo dadka badanku ay ka jiran yihiin oo aan la ogeyn in laga jiran yahay waa qalbiga weeye marka iimaanku iyo taskiyadu qalbigay fiiqaysaa xuubka saaran iyo wasakhda saaran iyo madoobaadka saaran ayay ka fiiqaysaa qalbi iftiimahaya ayaa soo baxaya markii qalbigu iftiimana indhaha iftiimahaya dhagaha iftiimahaya gacmaha iftiimahaya lugaha iftiimahaya waxa indhaha xukuma oo maaragtay dhagaha xukuma oo gacmaha xukuma oo maxaanku raa luga xukuma ee qalbiga weeye haddii qalbigu uu maaragtay fiiqitaan u baahan yaho daboolan yahay soo garamaysid oo madoobaad uu fuulay indhahaagii iyo dhagahaagii iyo lugahaagii oo dhan khalad bay samaynayaan waxun baa ku hadlaysa carabkii waxun buu ku hadlayaa diinta caayaysa ilaahay baa caayaysa hooyadaabaa caayaysa aabbahaabaa caayaysa dadka aabahood baa caayaysa dadka hooyadood baa caayaysa garamaysid wax la yaabla wey carabkaaga lagaa amaan heli maayo adiguna ma amaan helaysid afka adinkaaga laga amaan heli maayo qof waxaa noqonaysaa balaa oo dhib badan oo imtixaan ah kullamaa qofku uu ka fogaado nebiyaasha uu ka fogaado qur-aanka uu ka fogaado axaadiista qofku qof wuxuu noqonayaa balaa oo dhib badan qur-aanku wuxuu ku tilmaamay gaalada inay yihiin sharu dawaab dhulkan waxaa ku dul soconhaya oo ku dul nool waxaa ugu shar badan buu ilaahay leeyahay waayo waxee armudhulwaagaya iyo waraabaha nagalaya xoolaha armulibaaxaya garamaysa ilahay wuxuu leeyahay waxaa ugu dhib badan waxaa dhulkan ku dul nool oo laga meel mari la-yahay oo dadka dhibka ku hayaay xayawaanaadkan libaaxa iyo waraabayaasha ma ahane aladiina kafaruu kuwa gaaladaa wey waxaa dhulkana jooga ayagaa ugu dhib badan dhibkooduna waa dhib khatarah ba muxuu keenayaa wuxuu keenahayaa in la khasaaro oo qorshihii shaydaanku uu nagu fulo ayuu keenahayaayo gurigeennii aabbe aan lagu noqon ayuu keenahayaa intaas wuxuu ka sokeeyaah waa laga soo waa laga soo kaban karaa qofkii jirada waa soo kaban karaa qofkii dhinta waa kaban karaa hadduu janno galo qofkii faqiirtooba waa kaban karaa laakiin qofkii janno seegaahi qofkaas ma cayn buu leeyahay qofkaasu ma laha caynmo qofkii janno seegaa caynmo ma laha rajo ma laha haddii imtixaan la galo imtixaan kalaa jira oo dawritaani waxa la yidhaaha jiro ilaa akhirihi qofkii waxbarashada garan waayaa iska xamaalanaya midkaan xisaabta aqoonin soo garamaysid oo aan aljabraha aqoonin oo aan sayniska aqoonin waa noolaan karaa nolosha ilaahay tan keliya maaha bimacnaa waxaan u jeedaa wax kasta waa laga soo kaban karaa laakiin qofkii qorshaha shaydaanku ku fulo qofkaasi ma soo kaban karo wuu khasaaraya marka gaaladu waxa qorshahoodu waxa weeyaan ayagu ma liibaanaan lagamana liibaano soo cajiib maa qof aan liibaanaynin war haddaadan liibaanaynin anigu aan liibaanaya si kay dhaaf kaa yeeli maayo war aha allama yahay war haddaadan liibaanaynin anigu aan kaa liibaanaya niina kala wadi kaa yeeli maayo wuxuu ku leeyahay anna ma liibaanayo adna liibaani mayso oo warkaasi muxuu yahay warkaasi warkii shaydaanka way moogta shaydaanka wuxuu fahmay inuusan liibaanaynin waana u caddaatay xagga ilaahay ba laga lacnaday marka markuu fahmay inuusan liibaanaynin ayuu wuxuu go-aan gaaray ah yaan la liibaaninba haddaan unugu liibaanta seegay dadkao dhan ba ha seegeen soo garamaysid marka gaalada waa noocaas weeye ayagu ma liibaanhayaan wixii xoogaa liibaani lahaana soo garamaysid ka baxsan mahayaan oo adoo waddankaagii jooga ayay ku duufsanayaan ku wadanayaan oo maanta waa aragtay dhallinyaradeennii muslimiinta ahayd oo waddankeenii jooga soo garamaysid gaal gaal dhalay oo kubadda banooniga cayaara ayuu yaqaanaa magaciisuu yaqaanaa magaca abihiis buu yaqaanaa naadiga ama kooxda u cayaaruu yaqaanaa garamaysid waa jecel yahay oo sawirkiisa iyo maaragtay ayuu sawiranayaa ama meeluu ka raadsanhayaa magaratay baryahanba waxaa soo baxay maxaan ku raha qof inuu garan ama funaanad soo qaato maaragtay uu ku sawiran yahay in tima dheer ama tima raan ah leh soo garanaysid ninkan muxuu yahay waa banoonigu cayaara gart oo kana muxuu yahay waa haysaa war hadda gaaladu waaba gaalo kow dheh laakiin waaba isdhaamaanay haddaad gaalo raadsanaysid kuwa wax soo ikhtiraaca oo caafimaadka yaqaana oo injineerada ahoo daawooyinka soo saara kuwaas kuwa raadso oo waxay yaqaanaan baro laakiin gaal kuwa kuwa gaalada ugu liidaa in la raadsado oo kuwa cayaaro kuwa heesa ah waxaas waxa weeye wax la yaab la wey waxa weeye marka annagii muslimiinta ahayd lafteenna ayaa qorshihii naga khaldamay marka shaydaanka qorshihiisii ahaa inaan lagu noqon jannada ayaan ku wadaaday nabad halkaasa loo yaacahayaa markaa isku fiirisid cibaadada ilaahay iyo cayaarta dadka qaarkood cayaarta la muhiimsan mase waa bayntay booni buu cayaarayaa salaaddii baa la aadimahayaa aadi maayo war ilaahaaga iyo jannadaadii iyo cibaadadii ilaahay ma cayaartaa dhaanta inuu ku yiraa haa waa baciid ku odhan maayo qof muslim wey xooga waxshoonaya laga yaabaa laakiin baraatika ahaan waa sidaas ilaahay iyo jannadaadii waxaa sheegaysa dib oo dhanba inuu xoogaagaas cayaara u dhaanta oo hadduu gool dhaliyo intuu farxo oo boodo soo garanmaysid ayuu maarata farxahayaayo faanaya haddii laga raayana oo laga adkaadana isagoo murugsan buu soo noqonayaa garanmaysid oo maxaa dhacay maanta xoogaa wejigaa ma fiicnee war shalaan maaragtay kubad cayaarnay oo kuwaa naga raayay oo maaragtay afar iyo eber soo garamaysid ayay noogu dhaliyaan marka qofkaani murugta haysa ilaahay baana caasiyey salaadii baanan tukan shaydaan baa duufsaday waxaasoo dhan asaga murug kuma hayaan laakiin baroonigii xun ka ahayo cayrin hayay ayaa murug ku haya qofkan maxaa bedelay qofkan waxaa bedelay waxaa weeye qof helay taskiya helay ama helay waddadii nebiyaasha ma aha marka waxaan qiimo lahayn ayaa qiimo la yeeshay waxaan qiimo lahayn baa qiimo la yeeshay oo weynaaday oo maaragtay cirkaas ku dhegay oo maaragtay la ammaanahayaa oo maanta dawladdii aan lahayn xulka maxaa la yidhahaa dawladdii aan lahayn xulka kubadda cagta soo garamaysid soo ibarkeeda ma aha ya dawladdii aan yani koox cayaarta lahayn ama xulka qaranka ee kubadda cagta aan lahayn ma jirtaa waxaas dawlad maba ahay maxaa ku dhaca meesharta bay ku ohanaya sidii inaysan calan lahayn oo aysan ciidan lahayn oo kale ayaan dawladdii koox cayaarta lahayn baa laga dhigay mise ma aha saas baa laga dhigay mushaarka la siinaya mushaar fara badan baa la siinaya malaayiin bay qaataan kuwa kubadda cayaarta ma maxaa loo siinayaa ma dadkay daaweeyaan ma dadkay anfaxaan ma waddooyinkay xaaqaan oo u baahanaya maogtaa ya ma jirto kubadday cayaaraan oo hadda cayaarta carruurtaa lahaan jirtay ya ayagaan lagu ogaaye in qof weyn cayaaro haddana uu lacag ku qaato mushaar la siiyo maxaa lagu keenay mushaarka la bixinhayo oo dadka laga soo qaadahayo dadka canshuurtii wixii laga soo qaadahayo dadka baahan maa la siiyo kuwa macluusha maa la siiyo kuwa jiran maa la siiyo nin muruqyadu waaweyn yihiin booni cayaarahaya maxaa loo siinayaa haddii waxa la siinhayana xoolaha yar maa loo tuuro maxaa malaayiin loo siinhayaa balaaya kama dhexin meesha marka waxaan ka wadaa waxaa weeye wixii aan qiimaha lahayn baa qiimaha yeesha haddaad dhegaysatid raadiyaasha ama aad daawatid telefishinada ahbaar baa la sheegaya khatar ah waxbaa dhintay waxbaa gubtay waxbaa saasay noqotay ilaa akhirihi bismi llah ilaahu nacaymi bismi llah bismi llah warbaay warbaay maxaa ku xigta marka maxaa ku xigta akhbaarta sportskaa ku xigta hebel baa cayaaray xaggaasuu ka riday intaasuu ku raayay intaasuu looga raayay qol war hadda waxbaa gubtay waxbaa dhintay iyo hebel baa cayaaray ma isku aadi karaan iskuma aadi karaan laakiin waa la isku lifaaqay oo wixii muhimka ahaa oo dadka noloshooda maaragtay aad ugu jiray oo nolosha iyo dhimashada ahaa oo caafimaadka ahaa oo maamulada ahaa oo muhimka ahaa oo in la ogaado loo baahanya ma xumee nin cayaari maxaan kufalay warkiisa maxaan kufalhaya laakiin waa lasoo qaaday waa lasoo qaaday waa lasoo qaaday ilaa akhbaarta la geliyey raadiyaha sheegaya telefishinkaa sheegaya jaraa-iddaa qoraysa waa lagu sheekaysanayaa waa lagu murmahayaa waa lagu doodayaa waa la isku dilahayaa waa la isku feerahayaa waa la isku nacahayaa maxaa keenay waxaa keenay meeshii kitaabka qur-aanka uu tilmaamahayey oo axaadiis ay tilmaamaysay oo in ilaahay subxaana wa tacaala la raaligeliye ahayd in jannada la raadsho ahayd ayaa laga indhasaaban yahay wadnihiibaa in la fiiqa u baahan fa inaha laa tacma absaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur ilahay wuxuu leeyahay indha la-aanta dhabta ahi midda indhaha ma ahane midda qalbiga wey hal tusaale baan kusoo koobaya insha allahu tacaala oo dadka iimaanka qaata oo taskiyada qaata oo kutubada ku xirma oo nebiyaasha raacaahi inay noqonayaan dad cajiibaho isbedelaya fircoon markii nabiylahi muuse u yimid waatii fircoon uu yidhi maaragtay nabiylahi muusew waxaa wada tahay waa sixir annaga waxaan keensanayaa maaragtay dad waxaan mawaxaan keensanayaa saxaro ah waa inoo maalin hebel waa laisku yimid waa tii saxaradii meesha looga raay looga adkaaday waa tii saxaradii marka ay nabiylahi muuse rumeeyeen amanaa birabbi muuse birabbi haruun muusa ayg markay rumeeyeen saxaradii oo qalbiga qalbigooda iimaanku galay oo qalbigoodu fiiqmay uu wanaagsanaaday wac indhaha loo fiiqayba oo fircoonkii hadda laga cabsoonayey oo maaragtay cagajubleynhayey oo hadda ay lahaayeen war fircoonow haddii xoogaa aan maarata hadii nabilahi muuse aan kaa aan kaa dabarno oo aan ka adkaano xoogaa ma noo tuuraysaa wuxuu yidhi waidiin tuurayaa ma ahana waidin soo dhaweynayaa buu yidhi oo jagooyin baa leedihiin xoolaa leedihiin ee ninka naga cesh saasuu ku yidhi hadda markay rumeeyeenna fircoonkii dhammaa iyo boqortooyadiisii iyo wixiisii dhammaaba qiima ma laha markuu hadido uu yidhi maaragtay idinkayna ee muuseba isku meel baa tihiin isku qorshaa wadeen anaa ima jaxaabinaysaan waa idin laynayaa gacmahaan jarahayaa lugahaan jarahayaa waxay yidhaaheen baxaarkii samee saasay yidhaaheen waxay yidhaaheen faqdi maa anta qaad waxaad rabtid samee bay yidhaaheen annagu ilaahay baan rumaynay agteenna qiimo kama lihid oo raggan maxaa loo akriyay garameysa marka isbedelka cajiibka ah oo fircoonkii dhammaa iyo ciidankiis wixiisiiyo dhammaaba ay cagta hoosgelinayaan oo ay leeyihiin ka kax ay leeyihiin iimaankaa keena qalbiga la fiiqay ayaa keena waxa u helisa fircoon xaaskiisii boqorad bay ahayd adduun bay haysatay laakiin markii ay iimaanka fahamtay oo nabiyullaahi muuse ay raacday oo qalbigeedu fiiqmay maxaa dhacay fircoonkii dhammaa iyo wixiisiiyo dhammaaba waa ka cudbilaysatay waxay tihi wanajinii min fircawna wa camali waa ninkeedi boqorka ah waxay leedahay ilaa ninkaas shaydaan buu noqday na kala wadi saasay leedahay ilaa fircoon iyo wixiisoo dhan ba waxay tihi iga badbaadi khalaas go-aan bay gaartay in fircoon iyo wixiisoo dhan ba ay ka dhex baxdo oo iimaanka qaadato oo jannada ilaahay raadiso halkaasay ku xiran tahayba fircoonkan iyo waxa meesha yaala agteeda qiima kama laha marka isbeddelka noocaas oo cajiibka ah oo inuu khayaali yahay aa u malaynaysid waxa samaynaya waxa weeyaan waa iimaanka weeye waa taskiyada waa qur-aanka waa axaadiista waa duruusta la akrinhayo meesha loo socdaana waa xaggee waa jiritaanka jiri doona weeye waa jannada ilaahay waa ridaha ilaahay ilaah subxaana wa tacaala hana garansiiyo hana noo fududeeyo wa jazakum allahu khayra asalaamu calaykum wraxmat ullahi wabarakaatu